weli waxaa magaalada muqdisho ka taagan xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana fiidnimadii xalay xaafadda shiir kole degmada hodan ee uu fariisinka ka dhigtay taliyihii hore ciidanka booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john laga dareemayay banaanbaxyo aan sidaasi usii weyneyn oo ay samaynayaan qaybo ka mida dadka deegaankaasi kaasoo ay ku diidanaayeen in deegaanadooda ay ka dhacaan dagaalo ay isaga soo horjeedaan ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya banaanbaxa oo socday daqiiqado kooban ayaa ku soo beegmay xilli dhowaan dowladda federaalku ay shaacisay inaanay duulaan ku ahayn goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah xaafadda shiir kale ayaa u muuqata aag dagaal waxaana jidadka xaafadaasi soo gala laga qoday dhufaysyo kuwaasoy ku sugan yihiin ciidamo taabacsan saadaq john dhinaca kale waxaa xalay magaalada muqdisho lagu rasaaseeyey gawaari uu la socday taliyihii hore ciidanka nabad sugidda soomaaliya cabdiraxmaan tuuryare isagoo marayay isgoyska mirinaayo ee degmada cabdicasiis taliyihii hore nabad sugidda soomaaliya oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn si kooban uga warbixiyey qaabka uu weerarku u dhacay caawa kow iyo tobankii oo daqiiqada dhiman amba shan saac si loo yaqaano laba daqiiqo dhiman ayaa anigoo maraya isgoyska mariina waxaa lagu xabadeeyey gaarigii aan saarnaa iyo gaarigii ila socda oo askartu saarnay waxaan u socday booqasho dad mas-uuliyiina oo degan degmada kaaraan iyo cabdicasiis waxaan aad uga xumahay runtii iyadoo gaarigayga la yaqaano ciidanka ila saaran la yaqaano in meeshaas gaarigayga lagu xabadeeyo ka horna la qashqashaaday ciidankii ila socda waxaa la ii sheegay oo ciidanka ila socday markaan xaafadda ayna ii sheegeen ciidamada meesha joogay oo na xabadeeyay inaysan ahayn ciidankii meesha joogi jiray oo degmooyinka ka tirsanaa kaaraan iyo cabdicasiis oo ay ahaayeen ciidankii cusbaaya caawa meesha la keenay oo ay igu sheegeen inuu ciidan la yidhaahdo duufaan oo aanan ku ogeyn inuu ciidamada ka mid yahay magacaas waxaan rajaynayaa dadka mas-uulka ka ah ciidamadaas inay jawaab ka bixiyaan wixii caawa dhacay cabdiraxmaan tuur yare ayaa dhanka kale sheegay in weerarka lagu qaaday uu u arko mid daandaasi ah waxaana uu codsaday in baaritaan lagu sameeyo arrintan ciidanka duufaan ee meeshaas caawa la keenay iyo ciidamada kaleo magacyadooda magacyada badan dadka xukuma waxaan rajeynayaa inay tallaabadii ku habboona arrinkaas ka qaadaan arrinkaas baaritaan deg dega la geliyo uma haysto arrin caadi ah arrin daandaansi ah oo dareen cusub lagu abuurayo oo maxaankuwe khalqal lagu abuuray ayaan u arkaa mas-uuliyiinta ayaa sheegi doona hadday mas-uuliyiinta ciidankaa xukuma ay ogaayeen iyo hadday ciidanka meeshaas joogeen tallaabadaas qaadeen ayagaa sheegi doona saraakiisha laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan weli wax wara ka soo saarin sheegashada taliyii hore nabad sugidda ee ku aadan in lagu weeraray isgoyska mirinaayo ee magaalada muqdisho arrintan ayaa sidoo kale imanaysa xilli madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu shalay gelinkii dambe u bixitimay magaalada kinshasa ee dalka kongo halkaasoo la filayo inuu kulamo kula qaato madaxda dalkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho